Degmada Celle ayaa markii ugu horeysay yeelatay saldhig booliis kadib markii ay ciidanka xoogga dalka ay dib kula wareegeen sanadkii hore xariga ayaa laga jaray kadib qalabeen iyo dhismo ballaaran oo lagu sameeyey saldhigaasi shacabka iyo maamulka galmudug ayaa qayb weyn ka qaatay dhismaha saldhigan waxa uuna ahaa mid ay baahi weyn u qabeen dadka degan degmadaasi celdheer ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey dhismaha saldhigga booliiska waxaan u joognaa halkan inaan la wareegno furaha saldhigga cusub ee dhowaan la dhisay ee degmada ceeldheer oo ay iska kaashadeen dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midooda yurub saldhigan oo wax badan ka tiri doona amniga degmada iyo deegaanada la xiriira kana kooban kow iyo toban qol oo ka kooban shan xafiis oo qalabaysan hal meeting room hal store iyo saddex qol oo xabsi ah koob iyo tobankaas qol ayuu ka kooban yahay iyo toddoba musqulood sidoo kale masaaxada dhuleed oo ku fadhiyo saldhigga degmada celdheer waxaa waaye afartan lagu dhiftay konton oo uu saaran yahay interlogga aad arkaysaan ee quruxda badan waxaa ku wareegsan silig afar kool baardi ayuu leeyahay si qurux badan oo runtii aad u heer sarraysa ayaa loo dhisay waxaan ka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa midowda yurub oo runtii arrintaani maxaan ku yidhahdaa suurtogeliyey iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo iska kaashadeen sidoo kale cid kasta ee gacan ka geysatay oo ay ka mid tahay shirkadda dhismahan oo global oo qandaraaskan qaadata oo fulisay runtii si qurux badan u fulisay ayaan ayagan u mahad celinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waa adeeg runtii loo baahnay kuna soo aaday xilligii ugu baahi badnaayeen dadka deegaanka waa xilli xasilaneed oo dad runtii muddo dheer dowlad la-aan la soo noolay la rabo in dowladniman la baro marka waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahad celinaynaa barnaamijkan iyo kuwo kaloo lamid ah waa kuwo aad runtii aan uga mahad celinayna iyo kuwa soo socda sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan baaqo qadiro dadka reer ceeldheer oo meel kasta jooga inay degmadii ay tahay ammaan inay horumar ka socdo ay ka qayb qaataan horumarada saldhigan booliiska ee laga hirgeliyey degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ayaa ahaa mid ay baahi badan u qabeen shacabka ku dhaqan halkaasi